marka hore horta salaame raadi warshan shaqaalaha eed iyo eed amaatinin sada warbixinada badan oo dhibaatooyinka oo ambaahiyayaan haddii an haangnagada su-aalaada weydiidi haraabtan may weerarha ka qaaday duulida eel garas shabaabka ha ka qaaday weerar dhowr jeera odayaalka dhaqanka la kulmayn iyo u weydiiyayaan iyaal walbaraan u fashaadiyaya yaa dhowr jeera weydiiyeen odayaalkii haddee iyaalkii miin sheegne iyaal dugsiile ee haraabta weerarla ka qaadi tigiloolinkooyi ruumiyeelala lakooyi dugsiyadii qur-aanka la iritil ku surmi markaasaa owlaadi walaagii la adagaayay baabka dabada liingeliy wal alla walay ku roori maishiya owlaadiin dhoolku wada duubi waalidiintiyaha katay meelyaa hadda dhibaato badanoo ku dhiidi waalidiintiina wal hiriirey ganaaxa yaa man boqol boqolaa la ganaaxe owlaad madaxedameeyadan yaa mayligeeyetideeglow xafiiskii guddoonka degmada yaa ligeeyi run ahaantii dhibaato badanaa fudhiidi waalidiin badanaa meelo ku lugaayo afartan iyo shan kilomitr yaa lugaayeen marka meelo seedeen haddana xabsiliinka dari wada hiriyin dhibaatadaas oo fool xun yaa fudhiidi meelo ciyaalka heraabta si dugsiya hayno salaadihaan kaheen gaajadiyo dhibaatadiyo si ula dhayliin lahay handhoolku wada duubayaa meelo yaa lakabuusi dhibaatadaasahna deerta janow ay wededay yaalka ay beelas ku wededay dhinaga tiyeglowna ana bay macnaha man shabaab ee baabur on lakoyti lama homiyaala an lakoyan tiyeglow linku koy ciidama shabaab ee koy sababta may eto yaalkaas laka aruuriyey yaalka may fadaayana an jidka toosun ku baraan jidnaara tiyo hayan gaatiyan afadaayan wala baraana leyin wali baraayan adiba ogda shabaab an walba tambaraana wal ogi oo walhaanale baraasa markan maadaama ma ereena una dhor jeer hasinkana nagani oo ciyaal siin weydiini degma tuuladaba murtala degana xooga kama quniyaana areen ciyaalka maxaabiis ahaan maxaabiis ahaan yaa aan ka tira galeenaa in iyo nhaysadaan oo madax furasho madax furasho bees markaas la kasii mise in iyo in dagaalamaan al-shabaab si an hadda maleeyaw ma-e waalidiintana walganaaxee lacagaa laku qaadee onagana walku xaraysadee walaa baraana leyin xooga walka baraana macnaha saasu dugsiyada qur-aanku waa mise iskoolaadka qur-aanku ma iskool ma jara meelshabaab rodo iskool laka dhakeey dugsiyadii qur-aanka kariimka laka dhakadaayo yaa haddana heerkaas an galan tirada owlaada geeka la wadadi hasiin deertimaaga ninka sheeko tilmaamay lixdan tiradii markaan weydii iyaa lixdan dhan yaa lain sheegay intii fakatiina lis gareeyohaayana waalidiintaa weydiyohan en anodisheen walka ganaahe walka hire en agajugleen iyo dhibaato badan yaa ku dhilay geedka ceelgaras de-da owlaadaas maaga laka qiyaaso kor kan weyn ilaa kan yar owlaado may laka qiyaasa man todoba ilaa tumun tumun ilaa ma silaybo iyaalka waalidiintii owlaadaas lakuwadadii may suubiyaan ma deegaankii owlaadiyo awel kanoolaayaan ee lakuwadadiya isku roogeyna mise meelilan wadadiya ee kusii dabagaleeno ay roogaan waktigan horta bershada meelyaal kayiri meelya shiidi walaaha labaheena dadka walku xoog baday uri la wadaday wal dadgobaday haanu meelyaal kayiri meelyaal ka ganaahay haani kala waalidiinti kala anhaado waaytay sijeeglo oo afartan iyo shan kilomitr aan ku dabagale markiin horeytiya oo arintatan al-shabaab iyo suubido deegaankaas owlaad ku wadata ha noocan oo kale owlaad wadadi jartay laakiin wal oo hadaas iyo wal waalidkaba la ogoliya haata uja jara jareen laakiin dhacdadan oo kale maalintii ink horreysay tan oo kale la suubiyaa eelgaras oo geeka owlaadala kuwadadi iyo meelo la jeeyey tiyeglow intayna jiraan afartan iyo shan kilomitr tiyeglow owlaad haysadoo oo kale al-shabaab in wadi tijarta maadaama iyo fadhi meelaska leeyin haysadaan macnaa meele hal dugsiya jaryaanan ari dugsiga nafsateeda degmada tiyeglow eeda aan dhaliilayan ciyaalkii walandiidi haanba haddii korshaha kuweleen haani kaleen dee berdi hooba deegan hoobaliinka marin ciyaalka kusharuureen duurka ku galaaya laakiin han elgaras waa hoseliwaani yoona yoolayka goorisiyin in ciyaalka aruuriyaan sana hore markay una galaani muddada intii una galnay labaatan beri aan dhaxaysa yaa may suubiyeena ciyaal badanse han aruuriyeena markii dambe una kooyaniina may may digsuun furena horta dhanaaw agtiga miil e sankoor la raw marka una hagalnina wadeena ciyaalka ma jeena sigli jeeyeen ti markii dambe haddana sigli laka galaayay ciyaalkii ku sharooreno lamnasay durka kuweydiisay coola duwagale han awlaado meela hanuunka dhabaatadeen ahaayeen markii dambe haas ku dhadhiyeen calaa kulli xaalin haddana noo asaa bilaabeen markin shacabkii dhibaato fara badan xoolagii la dhacay meetakkiiba la dhaco haya iska dhaaf dhibaatadaasa ku jirta walaalka gudoomiye sabab ed oo hadda al-shabaab awlaadaas kuwadati oo iyo kufadaayan sheegeen jarte sida arrin jireen oo una dhaqan shoobe e dugsi fadheedeen walnaaredoo asalkii caqiidadii haraanta hayta iyo shaqadii hayta ya baraayan sidaba dhaganka ee meel kastaba kuweelaha meel sadhig shabaab kaleeta oo aruurlinka aruuryaane limbaraane oo tobtinaarada yoo haayan angaatiyan anteelaka arage haye ha meel kasta saaska eyin
maysin qorshaysan maadaama maamulkii meele isin etiin oo awlaadaas iyo dadka kale ee waalidkan eba meelaas isin mas-uulku etiin al-shabaabna deegaankaas iyo haysadan isi isin galantan kahayna qorshe noocee arrintan siinka ku degsan wallahi ma jireehe uuna dhowr dhowr jeeraa noocayaalkan oo kale markay dhayaan dugsiyaalkan amba shabaab dhowr jeeraa ficilo kale kani ficiladaas oo oo miilo iyo ruugan naftatiyo nkaseenay oo ha dhibaatayna iina jarta markan markii tan oo kala dhiida dee talahan oo bahaas unuun ma fadhiyaana runtii haddii ilaahayda alla ka dheke walaagi unuuna dee waxtarkan iyo ummadaas inka gargaari lahayn nooc kastaba haato unuuna ficilaa ka kahaan
waktiyadaad idin sheega idin sheegti ma in isin weerartaano dadka dadka iyo wadaagan ha ku furutaan yahaytay mise gaabab kali ha kuquqaadada jirteen dadkiiyo wadaayan horta dadkiiyo wadaayaan sidiiyoba magaalada dhateen meelgow ay geeyaan banaan isla markaas un hadee hato nolol walba mataraaso dadkii baa xoolahaan liinacohay aragaadee unun hadee wal alla wala un ku tara korno dhaman korno al-shabaab yaa kakahan waayahay guddoomiye iyadaa maasan dakin kuma hadnagaan waraysiga waayahay jino